madaxweynaha maamulka la baxay somalilan muuse biixi ayaa ka hadlay ciidamada la sheegay in dowladda masar ay usoo dirayso soomaaliya si ay uga qayb qaataan fulinta masaalixda ay xukuumadda alqaahira ka leedahay dalkan isagoo ka hadlayay goob madal ah ayuu sheegay in ciidanka ay masar soo gelinayso soomaaliya looga baahan yahay inay u dirto rafax ayna muslimiinta falastiin ka difaacaan yahuudda waxa uu tilmaamay in taariikhda ay dowladda masar ciidan ka socda dalkeeda ay u dirtay waddanka yemen kuwaasoo ahaa ciidankii ugu horreeyey uguna dambeeyey ee ay u diraan dalka dibaddiisa dhowr iyo toban sano oo ay halkaasi joogeen ayuu xusay in dhibaatadii ay ka geysteen yemen ay ilaa iyo maanta ka taagan tahay dalkaas masar la dagaalanka somalilan inay qara noqoto ee xamar inay ka mid noqoto ugu dagaalamaysa ay ciidanka u soo dirayso horta waxa uga baahan rafax inay furto ooy u furto deeqda caalamku siinayo walaadahooda falastiina waxaad arteen ku dhacayeena afartanka kol lagu dilay sidii xoolo weerar dhex galay oo xero lagu weetaynayo inay taa wax ka taraan bay ahayd ta somalilan soo gaari maayo waxaa kaloon caddaynaya dowladda masar inta la hubo meelay ciidan u dirtay oo tidhi waan gargaarayaa malaha odayaasha cirradanaa garanayee waxa ugu horreeyey uguna dembeeyey dalka laydhaa yaman markii uu ka dhacay inqilaabkii ugu horreeyey lixdankii iyo kuwa lixdankii mid ahayd mooyaane oo boqorkii markaa meeshaa ku raagay la ridaayey waxaa loo soo diray ciidan masaari ah dhowr iyo toban san u joogay mashkiladii uu ku abuuray ilaa koob iyo lixdankii ilaa maanta waa ta ka taagan yaman waxaan leenahay allaahuma najeyna ciidanka masaarida ee la keeni doono xamar dabka uu ka shidi doono xiiq dheeraan doonana iga qoran waa la arki doonaa maanta masar iyo dowladda xabashida etoobiya oo heshiis la gashay maamulka la baxay somalilan kaasoo lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya ayaa waxaa ka dhexeeya xiisado colaadeed iyadoo la sheegayo in etoobiya ay doonayso in masar ay kula dagaalamto soomaaliya haddii ay ciidamo usoo dirto dalkan